meesha beesha degan ama degmada degan aniga mas-uul ka ah waxaan u sheegayaa shirkada hormuud waxaa la rabaa shirkadu waaweyn inay maaha waxa ay nadiif ay gasho meelo nadiif aan ahayn intaysan gelin ayay ka degtoonaato oo iska qabsi iyo qabiil isku haysto oo dhibaato ka socoto oo hadda laisku duli rabo oo qoryolasuso haysta shirkada hormuud waxaa ugu tegayaa taas horta inay iska ilaaliso qodobka koowaad tan labaad shirkada hormuud ilaa maamulka degmada iyo maamulka odayaasha iyo maamulka intay iska arkaan shirkada hormuud tilaabo inaysan qaadin oo qaadi doonin inaysan qaadin haddii qaadana meeshii ay dhibaato ka imaanayso markaad mxaala socoto meeshii mx qabiil iyo mx kala degan yihiin nidaam loo kala degan yahay qabiilaadkaa degana ay cabasho ka timid oo dhibaato ka timid shirkada hormuud inay hoos dad hoos gelisa lama rabo